أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena andalus bodkasti oo uu maanta marti inoogu yahay sheekhayna sheekh maxamed bishaar ugu horeyntii sheekhana soo dhowow waa dhowah bahda andalus jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu mowduuca barnaamijkeenu maanta waxa uu noqon doonaa dhibaatada jawaasiista sheekh maxamed waa maxay jaasuusnimo maxaase lagu qeexi karaa jaasuus awalan ilaahay baa mahadlay subxaanah wa tacaala bacda xamdililaahi jala wacalaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi kelimadda jaajuusnimada ah halla qeexa marka la yidhaahdo marna macno luqawi bay u noqon marna macno istilaaxi cinda alfuqahaa waalmuxadithiin waalmufasiriin ayay u noqonaysaa macnaha hore luqawiga ah ibnulmanduur raximah allahu tacaala kitaabkiisa lisaan alcarab maadada jasasa markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay aljasu waa allamsu bilyad shayga oo gacanta lagu taabto ayaa waxaa la yidhahdaa jas micnaheeduna waxa weye walmajasatu waa taabashada shayga aad doonaysa inaad taabato waxaa kaloo iyadana loo isticmaalaa kelimadda altajasus waljas bimacnaa alkhabar iyo khabarka baaristiisa la baaro ama la faxsiyo oo la rogrogo oo wixii gudihiisa macnaha maarata maxaan kuraha la ogaado waa loo isticmaalaa waxaa kaloo leeyihiin qiraa'o shaad ah baa ku timid fii suurati yuusuf calayhi salaatu wasalaam qisadiisii fatajasasuu min yuusufa wa akhiihi micnaheedu waxa weeyaan kelimadda iyada baxthi canhu walfaxsu oo nabiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wiilashiisii hala noqdoon yuusuf iyo binyaamiin hala soo baaro hala soo maartay maxaan ku rahdaa ogaada khabarkoodii iyo wuxuu yahay waxaa kaloo qowlka ilaahi subxaanahu wa tacaala ka mid yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kathiira min adanni ina bacda adanni ifmu walaa tajasasuu baa ilahi leh subxaanahu wa tacaala xadiidka nebiga walaa tajasasuu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu xadiid saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkoodaba ay warinayeen macnahaasi marka wuxuu ku wada yimid qur'aankii iyo sunnadii nebiga iyo wax dhanba waa ku wada yimid waana macna taftiish qofka baaritaan uu baaro umuurta mideeda baatinka ee hoose uu baaro ayaa waxaa la yidhahdaa tajasus aktharka waxa loo isticmaalana kelimadda ayada ah waa isticmaalka sharta qofka markuu wax baarayo raadinayo oo maaragtay maxaan ku rahdaa arrinkaas uu u taagan yahay waa calaa wejhi shar xumaan iyo maaragtay maxaan ku rahaa fasaad xaggeeda ayuu macnaha u raadinayaa wanaag uma raadinaya jaasuuska marka waa saaxibu siri shar waa ninka saaxibka u ah sirta hoose sharta ah ninka saaxiibka u ah ahalka u ah baa jaasuus la yidhaahdaa bikhilaafi naamuus naamuus markii la yidhaahdo waxa weeyaan waa saaxibu siri alkhayr khayrka iyo wanaagga iyo salaaxa ninka maarata maxaan ku raha ka shaqaynaya walidaalika markii ummin almu'miniin khadiija radia allahu tacaala canha nebiga ay ula tagtay waraqat ibnu nawfal waa kii ku yidhi daalika annaamuus kaasi waa naamuus waa kii maaragtay maxaan ku rahdaa nabiyulaahi muuse calayhi salaatu wasalaam waxyiga kusoo dejiyey marka naamuuskana waa kaas isaga ah marka markii la akhriyo tajasus biljiim la akhriyo waa ninka raadinaya akhbaarta mideeda qarsoon ee baatinka ah ligayrihi u raadinaya cid kale u raadinaya ama taxasus bilxaa markii la akhriyo waa ninka akhbaarta raadinaya ama macluumaadka raadinaya linafsihi isaga ama ha ku intifaaco ama ha ka digtoonaado linafsihi buu u raadinayaa bikhilaaf kan kale linafsihi u raadin maayo ligayrihi buu u raadinaya cid kaleetuu u raadinaya oo u dalbaya arrinta iyada u dalbayaa jaajuuska waxaa kaloo loo isticmaalaa alcayn maxaa yeelay akhbaarta ayuu raadinayaa oo uu u darbayaa oo u istaagayaa markaasuu la imaanayaa akhbaartii ayad ahayd ciddii u dirsatay calaa wajhiha sidii ay ahayd buu ula imaanayaa waana midkaa marka akhbaartaas isaga raadinaya jaajuuska waxaa kaloo la yidhaahdaa jaajuusku waa kan raadinaya ogaanshada akhbaarta si sir ah baaraya faxsi ku samaynaya teeda daqiiqa ah iyo mid aan daqiiqa ahayn waxaa la qaadan kara waxaan la qaadan karin wax macluuma noqon karo waxaan macluuma noqon karin yacni faxsi ku samaynaya bacda albaxthi ayuu haddana wuxuu u gudbinayaa ciddii maaragtay maxaan ku rahdaa khabarkaasi ka doonaysay oo cadowgii ilaahi subxaanahu watacaala buu khabarkii u naqlinayay marka baxhigaasi iyo baaristaasi iyo maaragtay maxaan ku rahaa rogrogiddaasi waa liajli wixii uu naqlin lahaa oo macluumo noqon lahaa wax lagu dhisan lahaa wax lagu salaysan lahaa inuu helo taasaa maqsuudkiisi ah jaasuuska marka caynan marka haddii loo isticmaala maxaa loogu isticmaala bay yidhaahdeen xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala oo arrintaa ka hadlaya wuxuu leeyahay jaasuuska caynan baa lagu magacaabay maxaa yeelay camalkiisu camalka uu qabanaya mucdamkiisa wuxuu saaran yahay isha inuu arka waxa ayaga ah oo isha ka buuxiyo ama lishidati ihtimaamihi shayga uu raadinaya uu siinaya darnaantiisa darteed inuu wixii ayagaa arko oo dul istaago oo macluum ahaantiisa uu qeexi karo sheegi karo ayaa waxaa loogu magacaabay caynan ama istiqraaqihi kumaashoodkiisa uu kumaashoonaya arrintaa iyada ah jamiica badanihi jirkiisa oo dhan ayaa marka wuxuu noqday caynan yacni isagoo dhan baa naftiisii wuxuu siiyey jasadkiisii siiyey caqligiisi siiyey maskaxdiisi siiyey dhegihiisi siiyey aragtidii siiyey wax alla wixii maarata maxaan ku raha garashadiisoo dhan waxa uu raadinaya ogaanshadooda taasaa marka caynan loogu bixiyo macaanidaasi waa xagga luqada macaanida xagga fuqahada ama muxadithiinta ama mufasiriinta markii loo noqdo kama fogo macnaha luqawiga ah cibaaroodkoodana waa iska wada agdhowdhow yahay oo cibaaraad iska wada agdhowdhow ayuu noqonayaa marka nin la yidhahdo alcalaamaة الdirdiri oo culimada maalikiyada ka mid ah isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay wuxuu sharxayay oo qeexayay wajaaza qatlu aljaasuus kelmadaasuu marka sharxayay oo maarata maxaan ku radaa ka hadlayay wuxuu yidhi ay jaasuusun yaطalicu waa jaasuuska daalacanaya calىa cawraati اlmuslimiin dadka muslimiinta ceebahooda daldalooladooda meelaha looga imaan kara nuqdatu dacfiga maarata maxaan ku raha ninka daalacanaya wayanqulu markaa ka bacdina naqlinaya akhbaartoodii lilcaduw cadowga ilaahi subxaanah wa tacaala u naqlinaya kaasaa waxaa la yidhahdaa jaasuus kadalika sidaasoo kale alcalaamatu sulaymaan cumar aljumal ashaaficiy isagana isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi caynu lkufaar gaalada jaasuuskeeda waa shaksun yatajasas waa qof raadinaya calى cawraati اlmuslimiin dadka muslimiinta ceebahooda daldalooladooda liyanqula akhbaarahum akhbaartoodaasi inuu naqliyo oo cadowga ilaahi subxaanaه wa tacaala uu u naqliyo kaasaa waxaa la yidhahdaa jaasuus culamada shaaficiyada qaar ka mid ah baa macnahaasi jaasuuska ay u isticmaaleen ba waxay u isticmaaleen haddana khaainka qofka khaainka ah bay isaguna u isticmaaleen oo waxay leeyihiin wasfiga khaa'inka lagu sifeeya jaasuus inuu yahay waa wasfi u cuntamoo laa'iq u ah oo ku daboolmaya maaragtay waaqaca uu ku salaysan yahay qofka isaga qalbigiisa iyo xaalkiisa labadaba maxaa yeele ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu amray inuu ahaado cawnan lilmuslimiin qofkan khaa'inka ilaahay wuxuu amray inuu ahaado cawnan lilmuslimiin dadka muslimiinta mid kaalmo u ah cudud u ah gaashaan u ah garab u ah xaafidan lisirihim ilaalinaya sirtoodii iyo maarata maxaan ku raha akhbaartooda ilaalinaya fa khaanahum markaasuu khiyaanay markaasuu diintiisina khiyaanay wa khaana diinahu diintiisina waa khiyaanay wa saara markaasaa wuxuu ahday munطaliqan licaduwihim mid macnaha dhaqaaqay oo u xargsiigtay cadowgoodii calaa cawraatihim dadka muslimiinta cawraadkoodii maarata maxaan ku rahdaa inuu u bandhigo wa min daalika kaas isaga marka waxaa laga qaadanayaa oo haddana laga fahmaya istintaaj ay kala soo baxeen culammada qowlu khatiib ashirbiini raximah llahu tacaala shaarixa kitaabka minhaajka baa isagana wuxuu leeyahay isagoo caddaynaya shakhsiyadda noocaas oo khaa'inka isagoo caddaynaya wuxuu yidhi wa minhum man laa yastasxibu alimaamu macahu waxaa ka mid ah buu yidhi dadka ayagaa daduusan ninka imaamka ah la saaxiibaynin oo kaxaysanaynin fi lghaswi duulaanka iyo markay uu u socdo maarata maxaan kura cadowga ilaah xaggiisa u socdo dadka uusan maarata maxaan kura qaadanayn markaas wuxuu soo sheegay khaa'inkaas inuu yahay cabdalla cazaam raxima allahu tacala isaga laftiisa kama fogo hadalka culammada hore wuxuu leeyahay jaasuusku huwa aladii yadalicu waa kan daalacanaya asraarta dadka muslimiinta ah iyo ceebahooda dabadeedna naqlinayo guurinayo u guurinaya cadowga ilaahi subxaanah wa tacaala maqsuudka marka soo uruuri qasadka markaan soo aruurin jaasuusku waa ninka naqliyo asraarta muslimiinta cadowgoodana u naqliyo intaasaa lagu soo koobi kara saasaa lagu soo koobaya waana shaksi dani ah aada u liita shaksi daniyo aad iyo aad u liita xagga caqliga waa ka liitaa xagga fikrigana waa ka liitaa xagga aragtidana waa ka liitaa xagga diyaanada waa ka liitaa xagga maaragtay shakhsiyaddana waa ka liitaa taasaa marka waxay u keentay inuu noqdo
jaasuus xawaamisha ku xambaaraysana oo jawaasiista inay jawaasiis noqdaan ku xambaaraysa danaa'adaasi maceeda waa akhraad kala duwan akhraaddaas dawaaficda ku xambaaraysa waa ashyaa kala duwan waxaa laga yaabaa waxa dhaqaajinaya qofkan jaajuuska jaajuusnimadanba ku xambaaraya inuu yahay xasid xaasidnimo inay tahay wuxuu noqon karaa bakyi gardarra iyo maarata maxaan ku irahdaa xadgudub qofka inuu ku xambaaro inuu jaajuus noqdo waxaa keeni kara xaqdi qofka uu leeyaho islaamkan u qabo dadka muslimiinta u qabo wanaagga iyo khayrka iyo maarata maxaan ku raha fidniinkiisa iyo maarata maxaan ku raha intishaarkiisa uu faafaya macnaha uu u qabo shareeco islaam oo la oogayo ummadda muslimiinta lagu oogayo uu qabo ur ku taallo uu leeyahay baa waxaa laga yaabaa in ay ku xambaarto waxaa laga yaabaa cadaawad iyo bugdi inuu ku xambaaro waxaa laga yaabaa fuduul dadka hadalka badan iska fuduuligoo iska hadlo hadalkaas tirada badan adraartiisuu leeyahay inuu maarata maxaan ku raha xaamilka yahay isagoo maqasad ka lahayn inuu jaajusnimadan yacni shaqo ka dhigto oo ku shaqaysta baa hadalkiisa tirada badan muxuu keenayaa inuu noqdo jaajus dadka muslimiinta inuu dhibkaa uun gaarsiiya waxaa laga yaabaa inuu ku bixiyo arrinkaa isaga ah intiqaam waxaa ku xambaaraya jaajusnimadaba waa intiqaam argosi argosi rag badan oo hadda camalka ka tegey ama ka fariisanaya sidoo maarata maxaan ku raha mulaxado kale aan ku tilmaami doono caamilka ku xambaaraya ama daafica ku xambaaraya waa intiqaam nin amiir bay macnaha mar isku dhacayaan ama shaksi la mid ah maarata maxaan ku raha laisku dhacayaa ama maslaxa min masaalix dunya ama wax un buu weynayaa liajli dalika marka muxuu keenayaa siduu u argoosan lahaa ama waxa weeyaan waa xubulmaalba waa adduunye doon adduunye doonkia marka muxuu la galay ama jaah doonkiibaa muxuu la galay inuu jaajuus noqdo oo maarata maxaan ku rahdaa meel xun ka tuuro waxa ku xambaaraya qofkan inuu jaajuus noqdo waxa ku xambaaraya miraha ka dhalanaya iyo waxa maarata maxaan ku raha muaddaha natiijada ugu dambayso waa gaarsiin akhbaarta cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala la gaarsiiyo muslimiinta kaasina waa camal daahir oo muuqdo annagoo aanan fiirinaynin yacni waxa ku xambaaray qofkaas aanan ka fiirinaynin marba haddii uu yahay khabarkan gaarsiin cadow muslimiintu ay leeyihiin in la gaarsiiyo waxaan dhihi karnaa waxa weyan waa jaajusnimo khulaasadaasi marka waxay noqonaysaa khabarkaasi gaarsiintiisa muslimiinta dhibka kuwa cadowga ilaahay la gaarsiiya kayfiyada aad ku qaadi la fiirin maayo dariiqada aad macluumada ku helaysana la fiirin maayo ee waxaa muhiim ah macluumadan inay gudubto muslimiinta ka gudubto oo cadowga ilaahay ay gaarto oo muslimiintii arintaa iyada ah dhib lagu gaarsiiyo taasaa macnaha maarata maxaan ku rahdaa arinta muhiimka maxaa yeele xaatib ibn abi baltaca markuu warqada qorayey jaajusnimo hadda kama ahayn laakiin waa ahaatay qarad iska daciif ah isaga aragtidiisa oo marka isaga maarata maxaan ku rahdaa markii uu hadlay uu islahaa waxba dhimi maysa ayaa ku xambaara wuxuu yidhi haddii tolnimadii qureysheed aada weysay wax uun xoolihii iyo dadkii meesha kaa jiray lagugu waardiyeeyo oo macluumo ahoo nimankan aad gaarsiisa nebiga inuu kusoo socdo gaarsiiye waa wax ka dhacay marka macnihii marka muxuu noqday qasadka jaajusnima uu u qasday oo wax ku qaadanayay oo maarata maxaan ku rahdaa uu hamigiisa iyo go-aankiisa ahaa ma ah oo gaalnimadaas uu u bareeray laakiin waa wax ta'wiil oo u tawiilsaday ahayd tiibaa marka maxay keentay xukunkiina inuu noqdo xugun tajasusi uu noqdo marka taasaa marka iyaduna maarata maxaan ku raha shaahid u ah qofka waxaa laga yaabaa inuu macluumo helo majlis min almajaalis oo marka maarata maxaan ku rahdaa uu sileeyahay waxba maarata dhib ma laha uu sidaa ku naqliyo oo dhibka muslimiinta markaa ka soo gaaro uu noqdo wax ka tiro badan wixii ninka jaajuuska ah uu gudbinayay taasi marka waxaan ku qeexaynay jaajusnimada iyo waxa ay tahay jaajusnimada baan intaas kusoo khulaasaynayna insha allahu tacala sheekhana muxuu yahay xukunka sharciga ah ee jaasuuska jaasuusku dabcan laba u qaybsamaya marka hore jaajuus gaal ah oo marka hore daa'irada islaamka aan ku jirin iyo jaajuus muslim daahirka sida ka muuqata islaamnimada sheeganaya labadaasaa loo kala qaaday kii gaalkaahaba marka laba usii kala baxaya marka gaalku midna waa mid xarbi ah oo dagaal nagala dhexeeya oo xabadda ay isugu kaahi jirto midna waa ahludhimma kan ahludhimaha ah ama musta'manka ammaankaan siinin ahludhimma waa dadka jizyada laga qaadayo muslimiinta dhex degan cirdigooda maalkooda naftooda la badbaadinaya la ilaalinaya la dhowraya sida muslimiinta loo ilaalinaya loo ilaalinaya bimuqaabil jizyada ay bixinayaan musta'manka waa ninka aan siinay magangelyada siyaasadeed ee maarata maxaan ku rahdaa nagu dhex jiro islaamka ku dhex jiro dhex degan ama xili maarata maxaan ku rahdaa hudna lagu jiro sulxi lagu jiro heshiis xabad joojin mucaahado la galay yacni maarata maxaan ku rahdaa lagu magangeliyey labadan noocoo dambe jaajuusnimada ay la yimaadaan waxaa ku burayo cahdigii iyo ballankii iyo maarata maxaan ku raha wixii muslimiinta kala dhexeeyey baa ku buraya gaalna wuuba ahaa marka dhiigoodii maalkoodii cirdigoodii baa marka kaa ku banaanaanaya gaalka asliga ahna haddee marka hore xabadda isugu kaahi jirta kuwa xagga isaga dhig marka kan hadda muhiimka noo ah waxa weeyaan waa midka daahiran islaamka ah islaamka sheeganaya kaas isaga daahirkiisa waa islaam kownuhu uu marka akhbaarta muslimiinta gudbiyey oo naqliyo cadow ilaahay subxaanahu watacaala uu u gudbiyey baa waxay u keenaysaa riddo diinta in islaamka inuu ka baxo maxaa yeele naqligaas akhbaartaasi uu gudbiyey xaamilka ku xambaarayo asalka u ah waa walaa maxabo uu u qabo jacayl uu u qabo gaalada iyo afkaartooda iyo dhaqankooda iyo maarata maxaan ku rahdaa yani shakhsiyadooda uu u qabo baa xaamilka ku xambaaraya ah waxaa kaloo uu noqonayaa naqligaasi in gaalku ka guulaysto muslimka inuu kufrigu ka guulaysto islaamku gaalnimadu haddii inay guulaysata maqsadkiisa uu yahayna oo gaalnimadu ay ka sara marta islaamnimadana waaba riddo sideeda lafti sidiisa u taaganoo ridda awey waa mudaahara waa buuxin saf cadow ilaahi subxaana watacaala la buuxiyo cudud loo noqdo gaashaan loo noqdo garab loo noqdo muciin loo noqdo kulli kelimaadkaasi kelimad kastoo ka mid oo cadowga ilaahi subxaana wa tacaala aad u muujiso oo aad u ahaatidna waa riddo waa camal ridda wey qofka diinta uu kaga baxaya islaamnimaduuna kaga baxaya maxaa yeelay gaaladu ma gaari karaan inay gaarsiiyaan dadka muslimiinta dhibaatooyin haddaysan ahayn jawaasiistaas iyada ah jawaasiistaas haddaysan ahayn dadka muslimiinta dhibaato uma geysan karaan uma geysan karaan waa inay marka jaasuuskaas waa inay marka helaan qof annaga luqada iyadii ah midabka iyagii ah maarata maxaan ku raha sheegadka iyagii ah Islaamna la sheeganaya.
oo annaga dhexdayada ah waa inay helaan kaasaa marka muxuu sahlayaa si sahlan inay ku gaaraan macaaqisha saldhigyada ama maarata kamaainta meelaha muhiimka asaasiga ah ee muslimiintu kaydkooda iyo hogaankooda inay cadowga ilahi kusoo gaaraan waxay keenaysaa marka in dad badan oo abriye ah oo dumar leh oo caruur leh oo waayeella leh oo maarata maxaan ku raha nooc walba leh in dhibkaas isaga ah uu haddana gaaro oo saamayntii haddana ay gaarto ayay keenaysaa maxaa yeele diyaaraduhu wax duqaynaya in badan oo ka mid ah waxay duqaynayaan waa waa dumar iyo caruur guryahooda lagu duqaynaya yaana sababaya jawaasiistaasaa sababaysa taasi marka waa maarata maxaan ku rahaa xukunkii riddada ahaa ilahayna wuxuu leehy subxaana watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda ilahay muxuu ka cabira yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwii ilaahay rasuulkiisii rumeeyo ha ka yeelanina caduwii wacaduwakum awliyaa waa baacid intaasaa baacid keligeed macnaha wax ku kicinaysa qofka oo maarata maxaan ku rahdaa keenaysa qofkaas isaga inuu maarata maxaan ku rahdaa wax dareemo caduwii ilaahay wuxuu leey waa cadowgeygii idan ciddii ilaahay cadowgeeda ah haddaad adiga ilaahay rumaysan tahay adigana waa cadowgaada cidda ilaahay cadowgii uu ka dhigtay waa inaad adigana cadow ka dhigataa haddaadan marka cadow u arkin cadowna aadan ka dhiganin ee aad maarata maxaan ku rahaa saaxiib ka dhigato sadiiq ka dhigato xamiim ka dhigato qof qaraab ah ka dhigato qof aad jecesha ka dhigato waxa weeyaan maarata maxaan ku rahaa iimaankaadii ilaahay aad rumaysneed meesha waa ka baxay taa waa lafteeda baacitha wey awliyaaa baa ilaahay leh subxaana wa tacaala ilaahayna qur-aankiisa muxuu yidhaha gaaladu waxa weeye qaarkood qaarka kale ayagaa u weli ah bacduhum awliyaau bacdin qaarkood qaarka kale ayagaa u weli ah muslimiintana qaarkood qaarka kale ayagaa u weli ah idan wilaayadaada muslim baa lahaa haddaad gaal siisa oo gacalkaada iyo jacaylkaada wanaagaada iyo maarata maxaan ku raha qalbigaada safaagiisa quruxdiisii wanaagiisii maxabadiisa aad cadow ilaahay siiso iyaduna maarata maxaan ku rahdaa waa gaalnimo kuu soo hooyanaysa ayaddu maarata maxaan ku raha wujuuh badan ayayna wax nagu maarata tusinaysaa tulqiina ilayhim bilmawadda waqad kafaruu horena ay u kufriyeen haddana guryihii idinka soo saareen idinla dagaalameen ayaddu wax badan ilaa qowlihi tacaala subxaana wa tacala laga waman yafcalhu minkum faqad dalla sawaa'a sabiil laga gaarayo ayaddu waa ayad tafsiil dhan oo dhammaystiran ayaddaasina culimmada mufasiriinta mucdamkooda akhariyadooda say u badan yihiin waxay tilmaameen inay ku soo degtay qisadii ninka layidhaha xaatib bin abi baltaca markii warqadda qoray oo nimankii qureysheed uu qoray qasadkiisa uu ahaa islaamta uu u dhiibey ilaahayna subxaanah wa tacaala u kashfiyey warqadii ayadahayd nebiga calayhi salaatu wassalaam oo markaa ka bacdi maarata maxaan ku rahdaa miqdaad ibni aswad iyo cali bin abi taalib loo diray warqadii lasoo qabtay intaysan bixin aayaduhu waxay kusoo degaan baa la yidhahdaa qisadaas iyada ah ilaa saddex ayadood oo isku xiga saddexda meeshay kusoo degeen baa la yidhahdaa qisadaas ninka xaatib bin abi baltaca taasoo markaa laga cabiray inay tahay khiyaano laga cabiray jaajusnimo ficilkaas inuu yahay ficlu tajasus inuu yahay culimo badan oo mufasiriin ahna saasay tilmaameen waxaa kaloo ka mid a qowlka ilaahi subxaanah wa tacala wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquun wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum jawaasiistu inta badan waa munaafiqiin wasfiga in nifaaq lagu sifeeyana ahal bay u yihiin maxaa yeelay sida munaafiqiinta ay u muujisanayaan islaam iyo wanaag iyo khayr iyo maaragtay maxaan ku rahdaa kalgacayl iyo muslimiinta waxay qubaan carabka iyo daahirka ay uga muujisanayaan baa ninkan jaajuuska ahna uu u muujisanaya waxa weya safka koowaaduu fadhiyaa masaajidda safka koowaaduu ka fadhiyaa qur-aanka waa kaa akhris badan yahay waa kaa gar dheer yahay waa kaa qamiis dheer yahay waa kaa maaragtay maxaan ku rahdaa wacdi badan yahay oo fi maaragtay xaqiiqana waxa weeyaan qalbigiisa waxa ka hurayo oo ka soo baxaya cadaawad sida munaafiqiintii quluubtoodaba ay kaga soo baxaysay cadaawad aad iyo aad u weyne badan taa marka waxay ka siman yihiin oo ay isaga imaanayaan jaasuuska iyo munaafiqu mid kastoo ka mid ah in wasfigaasi ay ahal u yihiin sidaan hore ugu sheegnay ninka khaa'inka ah kadaalika xaadib laftiisa warqadda uu qoray inay gaalnimo tahay isagana waa shucuursanaa saxaabaduna waa shucuureen cumar bin khadaab radia Yani allahu waa tacaala dareemay.
ya cumar waa kii yeere waxa weeyaan inahu khaana allah wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisuu khiyaanay dacni yaa rasuulallah adribu cunuqa hada almunaafiq waa faham soo maha marka ninkaas saxaabiga ah inuu ninkaas saxaabiga ah kula dhiirado waa munaafiq ilaahay iyo rasuulkiisa khiyaanay ma sahlana arrin sahlan oo si fudud ku imaan karta ma ah inuu haddana u degdega dhiiggiisa banaysashadiisa arrin fudud oo kaleeta ma aha taa marka maxay keenaysaa in arrintaasi cinda saxaaba ay ka ahayd nooc tajasus ah nooc ridda ah oo diinka bax inay ahayd ayay maarata maxaan kura u qaateen isaga laftiisa xaatib ah ma aanan gaaloobin buu yihi rasuulka ilaahu mana munaafiqoobin maa kafartu ilaahay kuma aanan kufrin iimaankaydiina ma aanan inkirin iyo diintaydii tawxiidkaydii maanan inkirin rasuulka ilaahayow ee wax weeyaan maarata maxaan ku rahdaa waxa warqadda inaan qoray igu kalifay waxa weeyaan ma aanan ahayn nin qureysheed ee waa dhex deganaa xilfi baan la ahaa haddii taa ay i dhaaftay waxaan is idhi wax un reerkiiiyo maalkiiyo caruurtii lagugu ilaaliyo gaarsii intaasaa macnaha maarata ay iga ahayd wax ka weyn igama ahayn rasuulka ilaahi waa ta'wiil hadalkiisa marka waxaa laleeyaha waa ta'wiil faasid ah waana mida nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar ku leeyahay iska daa cumarow maxaad ka og tahay ahlu beder beder uu ka mid ahaa haa inahu min ahli lbeder lacala allaha iطalaca inuu ilaahay daalacday oo uu ku yiri ifcaluu maa shiitum waxaa doontaan sameeye iska daa cumarow idan marka taa lafteeda saxaabadu iskumaysan khilaafsaneen inay tahay nooc ridda ah oo macnahaas tajasusnimada ay soo gelayso waana sida ay u fahmeen culamada muxadiثiinta imaamu اlbukhaari raxmat ullahi calayh baa wuxuu qoray baabu aljaasuus wa qowli اllaahi subxaanahu wa tacala qowlka ilaahay aayadda hadda aan soo sheegnay oo yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa uma markaa ka bacdin wuxuu keenay xadiidkii xaatib ibni abi baltaca iyo warqaddii uu qoray ayuu keenay halkaa markaa bukhaari muxuu ka fahmay fiqigiisa daqiiqa ah ficilka xaatib ibni abi baltaca inay jaajuusnimo tahay kadaalika abu daawuud sulaymaan ibnu ashcaf kitaabkiisa sunanka isagana wuxuu ku leeyahy baabu fii xukmi ljaasuus ninka jaasuuska xukunkiisuu u baab yahay idaa kaana musliman haddii uu muslim yahay markaasaa wuxuu soo arooriyey xadiidkii xaatib ibn abi baltaca waa macna uu laga fahmaya marka inuu yahay waxa uu ku dhacay nooc ridda ah imaamu albayhaqi raxmatullah caleyh asagana kadalika baabbuu u caqiday kitaabkiisa wuxuu leeyahay almuslimu yadullu lmushrikiin calaa cawraati almuslimiin qofka muslimka oo tusinaya mushrikiintii ceebaha iyo daldolada dadka muslimiinta tusinaya halkaa marka maxay ka wada fahmeen culimmada muxadisiinta oo dhan in akhbaartoo la naqliyo oo cadow ilaahay loo naqliyo inay jaasuusnimo tahay marka koobaad xukunkeeda inuu riddo yahay xukunkeeda inuu riddo yahay dhammaanna axaadiistaas waxay ku wada socotaa xadiidka xaatib ibn abi baltaca iyo nin kaleeto maarata waxaan ku rahdaa isagana jaajuus ahaa oo nimanka ansaarta xilfi la ahaan jiray ayay ku wada socotaa axaadiistaas oo dhan jaajuuska marka wax farqi ah ma laha inuu yahay jaajuus gaal ah ama wathani ha noqdo ama mushrik ha noqdo ama yuhuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama majuusi ha noqdo ama shuuci ha noqdo ama dimuqraadi ha noqdo ama murtad ha noqdo calaa ayin kaana cid alla ciddii camal acmaasha tajasuska ah u istaagto oo naqlul akhbaar waxaan leenahay camalkaasi waa camal jaajuusnimo ah xukunka macnaha hadduu muslim ahaana muxuu noqonayaa ridda ayuu noqonayaa haddii uu musta'man ahaana muxuu noqonayaa nin maarata cahdigii ballankii muslimiinta ay la lahaayeen ka baxay buu noqonayaa waa tahay sheekh maxamed markaan dib u eegno sooyaalka taariikhda waxaa jira namaadij ama tusaalooyin loo soo qaato khiyaanada iyo dabadhilifnimada iyo ficil walba oo liita waxaa raggaasi ka mid ah ninka lagu magacaabo abuuriqaal muxuu ahaa ninkan muxuuna ku mutaystay inuu noqdo tusaalaha ugu cadcad uguna horeeya ee loo soo qaato jaasuusnimada
awalan abuuriqaal intaanan gelin muqadimo ka horeysa oo uu ku imaanaya oo uu ku soo shuuroobaya baan ka hormarinaynaa sida la ogyahay oo kutub siyar ku cad qur'aankana ilaahay subxaanah wa tacaala suurat ulfiil ilaahay uu ku ishaaray asxaabuulfiil uu kaga hadlay xilligii ay maaragtay maxaan ku rahdaa nimankii xabashada xukumi jireen ardulyaman oo magaciisa la dhihi jiray abraha baa wuxuu dhisay kiniisad aad iyo aad u weyni badan waxa carageliso aad iyo aad u caraggelisay sanad walba dadkan carbeed ee maaragtay kacbada aaday sanad walba sii qulqulaya xoolahoodii inay xaraashaan maarata meeshu aadaya taasaa marka xoogaa caraggelisa markaasaa wuxuu dhisay kaniisad weyni badan kaniisaddii markuu dhisay baa wuxuu amar ku bixiyey marka in maarata loo soo xajiyo oo iyada lasoo aado qisaska marka qaar waxay tilmaamayaan nin carabtii ka mid yamaneed baa arrintii ka xanaaqay habeenimo inuu kiniisada galo saxaro ka buuxiyey oo wasakhiyey arrintii baa markaa ninkii abraha ahaa kasii caraysiisa wuxuu amar ku go-aan ku gaaray marka kacbadii inuu soo dudumiyo oo hadmi ku sameeyo maqsadka dhan oo kiniisadana marka horeba loo dhisayba inuu kacbada soo dumiye ahayd wa ficlan waana imaan doontaa nin cad kacbadaasi ma gaari doono mana dumi doono maraykan ingiriis faransiis turki yacni ma ummad ilaahay subxaanah watacaala gaalo sheeganaysa gibil cad gaari maysa kacbadaasi inay gaaraan rajo loogama qabaa inay dhibaato gaarsiiyaan aakhirka waxa ugu dambeeya kacbada burburin doono oo xajaran xajaran xajaran u kala qadqaadi doono oo kaydkeedii kunuusteeda la bixi doono waxa nin ka mid ah ardulxabasha waa ahaan doontaa laakiin markaa ninkan maqsadkiisaasi kuma guulaysan doono abraha waa soo duulay duulaankii markii inuu go'aansaday uu qaado baa waxaa u istaagay oo arrintaas ayadaa ka dhidhiileeyey nin la yidhahdo nafar baa arrintaa ayadaa ah aad iyo aad maarati maxaan ku raha u hor istaagay asaga iyo wuxuu jamcin karo oo min qabaa'il alyaman way la dagaalameen abraha ka bacdina waa jebiyey abraha jebiyey iyagii buu ka qaalib noqday waa ka guulaystay markaasaa wuxuu soo qabtay duu nafar ninkii odayga ahaa ee dagaalka hogaaminayay oo boqorkana ka ahaa meesha ayuu soo qabtay ninkan haddii lasoo qabtay boqorkiibu la hadlo wuxuu ku yiri warniyow ha idilin ibaaqiyeelidaadi baaqi yeesho yacnii inaadan idilin oo aan sii noolaadoon kula jooga baa kaaga khayr badan inaad idishee ha idilina faraha ka qaad abraham marka ninka wuu sii maarata wuu iska daayey wuu xiray laakiin xabsi ayuu maarata maxaan ku rahdaa ka dhigay wuuna qaata oo meeshii kagama tegina wuu la tege markay u soo dhowaadeen min bilaadi khathcam nimanka reer khathcam la yidhahdo meeshay degan yihiin oo ardulyaman markay uu maraya baa haddana waxaa ku soo duulay oo ka hor yimid nufayl ibnu xabiib nin la yidhaahdo asagana odayaashii ama nuqabadii ama maarata maxaan ku raha muluugtii ka talinayey meesha mandaqada ayada ah ninkaasi wax alla wuxuu jamcin kara min qabaa'il alyaman dagaal maarata maxaan ku raha wacdala ah ayay maarata dagaalameen dagaalka ka bacdina abraha wuu ka qaalib noqday nimankii carbeed wuuna jebiyey noofalna gacanta ayuu ku dhigay wuuna soo qaata noofal waa hadlo wuxuu yidhi war boqorow ha idilin buu ku yiri ayuhalmelik ha idilin buu ku yiri anigu waxaan aqoon u leeyahay on garasho u leeyahay dhulka carbeed ee ha idilin kuwaanna waa labadeedii gacmood oo tolkay hoggaankii aan hogaaminayay aniga wakiil aan ka ahay bisamci waataaca waan ku maqlaynaa waxaadna tiraahda waana ku adeecaynaa waa baaqi yeelay asaguna waana la tegey waa kaxaysta markay ay marayaan ardu daa'if oo soddon kilomitir u jirta magaalada maka baa haddana waxaa ka yimaado niman meesha halka ay deganaayeen ee reer banu thaqiif ah baa waxaa soo baxay nin la yidhaahdo mascuud ibnu mucatab fii rijaalin rag oo reer thaqiifa isagoo ku dhex jiro ayuu u soo baxa dagaalna uguma soo bixin wuu la hadlo wuxuu ku yidhi boqorow annagu adaan addoommo kuu nahay ayuhalmelik naxnu laka cabiid addoomaan kuu nahay annagu adiga laysa laka cindanaa mana ahaanin annaga agtayada khilaaf wax khilaaf oo arrinkaada ka hor imaadsan ma ahaanin annaga iyo adigana ma ahaanin dhexdayada waxa aad doonaysa waxa aad doonaysood u soo duushay meeshan kuma yaalayn meeshan wax yaalla ma aha waxaad doonaysaa waa beyt kacbadii baad doonaysaa kaasoo maka ku yaala annaguna waxaan ku siinaynaa oon kuugu kaalmaynaynaa macaka man yadulluka calayh kacbadii qofku tusiiyo ayaan maarata maxaan ku rahdaa kuugu kaalmaynaa waa min huna yaati marka aburiqaal aburiqaal hadda halkan u imaanaya halkaasuu ka soo baxay halkaasuu ka soo baxay marka waa tahay waxarkaasa waxay soo saareen fabacahuu macahu mawlan lahum mawle ay leeyihiin bay marka soo direen oo yuqaalu lahu aburiqaal mawlu ahaa marka ninkan mawlo ayagu ay xoreeyeen ama addoonkoodii ahaa ayuu ahaa fa kharaja macahum markaasuu baxay isagoo maarata jaasuus ah bimuqaabal jaajuusnimadiisana marka ku qaadanaya adduunyo ku qaadanaya ilaa uu ka yimid oo ka keenay meeshii la muqamis muqamis markii la marayo ayuu dhinta aburiqaal halkaasuu ku dhinta oo ku intahooday bacda jaajusnimadiisii iyo maarata maxaan ku rahdaa waktigii uu soo bixiyey halkaasuu ku dhinta waaqicadaasi taariikhiga ah waxay keentay marka ilaa duhuuri caadatin inay muuqato caada taariikhi ah oo maarata maxaan ku rahaa buqdi cadaawad ah in la rajmiyo oo la dhagax tuuro qabru aburiqaal alcarab maarata maxaan ku rahdaa ashkaalihim marka ay marayaan halka ayada ah qabriga aburiqaal inay rajmiyaan ooy dhagaxyeeyaan ayay markaa halkaa ka bilaabeen bacda alxaji xajka ka bacdi taasoo macnaha maarata maxaan ku rahdaa socotay caadadaasi saasay u jirtay huwa ilaa yowmina haadaa waa taas sidaas ayada ah waxaana lagu tiriyaa arrintaas ayada inay tahay qisada aburiqaal calaamad xun oo khiyaano ah ama jaajuusnimo ah jaajuuskuna inuu yahay mid maarata maxaan ku raha la tuuray ama maarata maxaan ku raha la dheereeyey oo maarata qulubta dadka mu'miniinta ama dadka ahlu fitrada ama dadka macnaha maarata dadnimadoodii iyo shakhsiyadoodii ay baaqi tahay agtooda madruudka ka ah la cayriyey la qurunsado fii kulli alacraaf taariikhda dhammaanteed ummadaha oo dhan ummadaha dhammaantood taariikhdooda oo dhan la qurunsado bashariyada oo dhan iska daa islaamka oo keliya taariikhda uu ku mutay marka ninkaana waa sidaas ayada ah waa tahay sheekh maxamed sidaan wada ognahay jawaasiista ama munaafiqiinta waa kuwa dhibaatada ugu adag ku haya safka daakhiliga ee muslimiinta horaan iyo haddaba xilligii dowladii islaamka ee madiinana jawaasiistu waa jireen waxaana ka mid ahaa horjoogahoodii ugu weynaa ibnu salool maxaan ka xusi karnaa hagardaamooyinkii waaweynaa ee munaafaqaas u geystay dowladdii uu hogaaminayey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam
qisada cabdulaahi qiso dhammaata maaha ama munaafiqiinta si guud oo dhan maxaa yeelay ilaahi subxaanah wa tacaala suurad dhan buu ilahay ka soo dejiyey iyaga unbaa looga hadlay ilahay ku fadeexaynaya kadalika suurat tawba ilaahay subxaanah wa tacaala wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum sifaadkoodii baa ilaahay ku tiriyey oo maarata maxaan ku rahdaa aan tiro lahayn suurat albaqara saddex iyo toban aayadood oo shanta aayadood ugu horeyso mu'miniinta lagaga hadlaya iyo labada aayadoodoo gaalada looga hadlaya ka bacdi waxa weeyaan wax looga hadlayo waa munaafiqiin saddex iyo toban aayadood oo musalsal ah kadalika suurat alaxzaab in badanoo ka mid ah wuxuu ilaahay kaga hadlayaa iyadana sidoo kaleeta munaafiqiinta marka hagardaamooyinkooda iyo acmaashooda yacni maarata khafiga ah ama daahirka ah oo ay muslimiintii ku hayeen wax la koobi kara ma ah laakiin haddaan wax uun ka mid ah ka soo qaadano imaamu albukhaari raxmatullahi caleyh baa wuxuu werinaya xadiid usaamat ibnu zayd nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo dameer saaran isagana uu la saaran yaho fan gashan yahay nebigana uu ku jihaysan yahay inuu booqdo sacad ibnu cubaada fii bani xaaritha meeshay deganaayeen dhexdooda baa nebigu wuxuu soo maray salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi majlis cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul uu fadhiyo muslimiinna fadhiyaan mushrikiinna fadhiyaan majliskii nebiga markuu soo maray nebigu wuu salaamay salaan ka bacdi haddana isagoo maqsadkiisu iyo salaantaas dadka muslimiinta ee meesha fadhiyo cabdullaahina weli markaas islaamnimada ma muujisanayn waa dagaalkii beder intuusan dhicin ka hor waxaa markaa uu nebiga guda galay inuu dacwada u bandhigayo aayaad qur'aan ahna uu ku akhrinayo cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul laguu hadlo wuxuu ku yidhi waxa aad sheegayso wax dareen ah waan ka dareemaya malahane orodo meeshaad maarata maxaan ku rahdaa deganeed la aad hadalkalena wuu raaciyo wuxuu yidhi boorka dameerkaada gogashiyada iyo majliska iyaga yuusan naga hadlayn nin marka muslim ahaayoo meesha fadhiyo marka ka xanaaqay oo uu yidhi boorka dameerka nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa ka fiican oo ka caraf badan gogashaada iyo majliskaada almuhim arrintii marka waxay noqotay ithaara in muslimiintii iyo mushrikiintii ay isku kacaan taa waa waaqaca ilaa nebiga calayhi salaatu wassalaam uu arrintii ka qaboojiyey oo ka dejiyey oo maarata maxaan ku radaa ka istaajiyey ka bacdi nebiga sacad buu u tego wuxuu yidhi sacadow ma maqashay wuxuu sameeyey abuulubaaba cabdullaahi ibnu ubay qisadii buu marka uga sheekeeyey markaasuu yidhi rasuulka yalow iska cafi rasuulka ilaahayow iska cafi maxaa yeelay buu yidhi intaadan imaanin waxaa ree khasraj iyo ree aws ay go'aansadeen in taajka loo xiro boqortooyadii iyo mulkiga la siiyo waa la diyaariyey laakiin ilaahay baa diiday jalla wacalaa islaamkii baa diiday ilaahay baa ku keenay iimaankii towxiidkii baa diiday ilaahay baa ka wareejiyey taana waxay ku keentay cadaawada iyo maarata maxaan ku raa buqdiga iyo waxaa hadda uu ku hadlay ama uu maarata maxaan ku raa ku sugan yahay ee iska cafi rasuulka ilaahay waaqacadaasi marka waaqacay ahayd oo fitanta uu markaas abuuray bay mathalka ahayd ilaahina subxaanah wa tacaala wax badan buu kaga hadlay midda ayada wala tasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiiran adan kaiiran made markaa mushrigna waayahy munaafiqna waayahy welima islaami baa ilahay ka tilmaamaya waxaa ka mid a itihaamkiisii ummin almu'miniin caaisha radia allahu tacaala canha bizina safwaan ibnu mucadal nin saxaabi ah oo cafiif ah oo hurdo weynaa maarata maxaan ku rahdaa ciidanka gadaashiisa saaxan jira umila almu'miniin radia allahu tacaala canha xaaje inay u baxday ciidankii meeshii ka guuray meeshii iska fadhiisatay keligeed ayadoo fadhida uu u yimid soo qaaday uu ku tuhumay bizina waaten ilaahi subxaanah wa tacaala asxaabu alifki qisada suuratu nuur ilaahay kaga sheekaynaya oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo gurigiisii kama badbaadin cabdullahi ibnu ubay ibnu saluun waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaalaha uu sameeyey qaswat lmuraysac laba addoonoo midna nin ansaari leeyahay midna leeyahay nin muhaajiri ah baa ceel biyo ka wada doona ceelkiibaa marka way ku kakaftameen hadalkii kaftankiibaa ka hallaabay waa dagaalameen dagaalkii ka bacdi addoonka ninka ansaariga ninka uu lahaa baa laga tugtukuroonaaday waa habarwacday marka yaa lilansaar yaa lilansaar kii kalena waa habarwacdo wuxuu yidhi yaa lilmuhaajiriina yaa lilmuhaajiriin markaasaa waxaa kacay fawra in ay saxaabadii dhexdooda isku kacaan arrintii baa marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhex istaagay abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum nebiga arrintii buu dejiyey markuu dejiyey ka bacdina safar dheer oo ay dhadhamiyeen cadaabtiisa ayuu mariyey halkaasaa marka cabdullaahi qisadiibuu maqla wixii dhacay buu maqlay markaasuu yidhi awaqad facaluu daalika masaasay sameeyeen hori baa loo yiri buu yidhi sammin kalbaka yaakuluka eygaada cayiile ha ku cunee markaa nimankan ma artay maxaan ku raha qureysheed guryihiinni keenteen beerihiinni keenteen yacni ma artay maxaan ku raha albaabada u furteen wax walba aad siiseen wax walba ay maartay maxaan ku rahdaa in kala wareegeen ood adinku maartay maxaan ku rahdaa noolayseen haddee inay idin cunaan ayay keentay taa waa laba qodob oo mid walba foolxumadiisa leh tan labaad waxa uu maarata maxaan ku rahdaa yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuliillaah war ha nafaqaynina oo wax ha siinina nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka la jooga wax ha siinina waa ithaaro kaleto oo haddana maarata maxaan ku rahdaa uu ithaariyey ilaa cumar radia allahu tacaala canhu arrintaas iyada ah uu ka xumaaday oo uu u istaagay oo uu maarata maxaan ku rahdaa iyada ahayd uu yidhi rasuulka ilaahay oo munaafiqan madaxaan ka goynaya dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq oo markaa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dadku inay ku sheekaystaan ma rabo maxamed asxaabtiisii buu laynayaahe ninkan towxiid buu kor kaga dhawaaqay faraha ka qaad oo maarata nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah hadalladiisii xumaa maarata maalintaa iyada lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal wuu saari oo waa saari waa saare midka casiiskaa kan daliilkuu saara yani casiiskaa naftiisa u wadaa daliilkana nebiga caleyhi salaatu wasalaam buu wadaa marka waa fitan kelimaadkaasoo dhan oo ilaahi subxaanah wa tacaala marka dambe suuradda ku fadeexayn doono taana waxay ahayd arrin kaleeto maarata maxaan ku raa la taaban karo oo ka mid ah fitanta munaafiqiinta waxaa kaloo iyadana ka mid ahayd oo iyadana qisaskooda ka mid ah dagaalkii uxud nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi ra'yigiisu wuxuu ahaa in xarbulmudun la sameeyo magaalada mushrikiinta magaalada in lagu sugo oo xarbulmudun la sameeyo ra'yigaas nebigu uu arkayo asagana arkayey isaga ra'yigiisana yacni wax uu ka watayba ra'yigaas uu arkayey waa tii marka la baxay oo dagaalka maarka uxud loo baxay markii la baxay saddex boqol oo nin wax ka badan ayuu jara oo maarata maxaan kura qoyskiisii ah ilaahina subxaana wa tacala qur-aankiisa kaga sheekaynaya waa belbelo ciidankii muslimiinta kun nin ahaa saddex boqol ka guur waa toddoba boqol waxaa soo haray markaasaa maarata qolo kaleetana haddana uu gilgilayo iyaguna inay noqdaan ayay ayaguna damceen ilaa ilaahi subxaana wa tacala markii dambe ka sugay waa fitanta cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul afaaciishiisa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah inuu ilaahay iyo rasuulkiisa khiyaano khiyaanadiisana waxaa ka mid ah in maarata maxaan ku rahdaa uu dheg u ahaa lilyahuud maarata maxaan ku raha nimankii yuhuudda ahaa magaalada madiina deganaa inuu dheg u ahaa nimankii mushrikiinta ahaa ee reer qureysheed akhbaarta uu jamcin jiray ilaahina subxaana wa tacaala arrinta iyada waa kan kaga hadlaya walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum waa kana ilaahay subxaana wa tacala oranaya ka maarata ha u doodin cid naftooda khiyaanaysa alla waa kan oranaya in allaha laa yuxibu man kaana khawaanan ahiiman alla ma jeclo qof maarata maxaan ku raha khiyaano badan oo maarata dembi badan aayaad badan oo maarata maxaan ku raha sidaa ku soo arooray oo maarata ilaahi subxaanahu watacaala kusoo dejiye ya ayuha alnabiy laa yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr min aladiina qaaluu aamana biafwaahihim walam tu'min quluubuhum wa min aladiina haaduu samaacuuna lilkadib samaacuuna liqowmin aakhariin ilaa aayado badan oo saas ah baa ilahi kusoo dejiyey subxaana wa tacaala kuwa marka waxay ka mid yihiin qisaska ama atraaf ka mid ah waxa laga qaadan karo waxaa kaloo ka mid ah nimankii yuhuudeeda xilfiga uu la ahaa markii nebigii iyo iyagu ay iskaleen baa wuxuu ku yidhi haddii lidin saaro annagana waa baxaynaa haddii lidinla dagaalamana adinkan maciina noqonaynaa walain quutiltum lanansurannakum haddii maarata lidinla dagaalamana waa idin gargaaraynaa haddii lidin saarana annagana waa baxaynaa waxaweyan maarata maxan ku raha waa ta'yiid waa xoojin iyo maarata maxaan ku raha awood uu u muujinayo cadowgii ilaahi subxaana wa tacaala cadowgii nebigii ilaahi cadowgii muslimiinta cadowgii diinka ilaahi subxaana wa tacaala uu garab iyo gaashaan u ahaa ilahina garabkiisa kaga bixi doono marka afcaasha ninka la yidhaha cabdullahi ibn ubay wax la koobi kara ma aha waa tahay sheekh maxamed mid ka mid a arrimaha uu qur-aanka xusay waa dhagarta jawaasiista iyo munaafiqiinta kuwaasoo midabo kala duwan leh heer ay samaysteen goob lagu huwiyey shicaar masaajid laakiin loo abaabulay dhibaataynta muslimiinta waana masjidu diraar oo uu qur-aanku sheegay sidee buu ku yimid qorshahan muxuu ahaa maxayse tahay waxay ka baranayaan dadka muslimiinta ee maanta nool awalan horta ilaahi subxaana wa tacaala baa arintaasi si tafsiil ah uga hadla allana wuxuu leehy subxaana wa tacaala waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allah warasuulah min qabl walayaxlifuna in aradna ila alxusnaa wallahu yashhadu inahum lakaadibuun aayaddanaa ilaahi subxaana wa tacaala ilaa aayadaha ka dambeeyo oo ilaahi subxaana wa tacaala nabigiisa kaga soo reebaya inuusan masaajidkaa ku tukanin masjidu quba oo lagu aasaasay cala taqwa inuu maarata ku tukada ama masjidkiisa lagu amrayo baa horta ilaahay kaga hadlaya subxaana wa tacaala muhiimada marka waxa weeyaan masjidkan waxaa dhisay oo aasaaskiisa lahaa abuu caamir alraahib alfaasiq fii tiscati min qowmihi min almunaafiqiin isagoo ku dhex jira sagaal nin oo nimankii tolkiisa ahaa oo munaafiqiinta ahaa isagoo ku dhex jiro ayaa horta dhisay masjidka isaga isagaana odaga ka ah mas-uuliyaddu markaas ay ku dhacaysay markii loogu yeeray islaamka oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu islaamka ugu yeeray ayuu diiday islaamkii inuu qaato hadduu islaamkii diiday oo u qaadan waayay cadaawad baa buuxsantay marka cara qalbigiisii buuxisay caradiiba marka waxay keentay inuu istinsaar ka raadiyo gargaar inuu ka raadiyo nimankii qureysheed waa baxay quraysh buu keenay sanadkii dagaalkii uxud waa tii ay meesha isaga baxeen oo maarata maxaan ku rahdaa ka guureen bacda maarata wixii dhici lahaa markay dhaceen iyagoon gaarin buqyadoodii iyo hadafkoodii iyo dantoodii inay gooyaan jamaacadii muslimiintaas jirid gooyaan ayagoo aan gaarin ayay gadoomeen haddii nebiga nool yahay abubakar nool yahay cumar nool yahay raggii maarata maxaan ku rahdaa odayaasha ahaa ay nool yihiin waxa weeyaan marka weli waa qanci waaye mar labaaduu haddana baxay isagoo maarata maxaan ku rahaa u safray bilaad aruum ninkii qaysar ahaa ee xukumaya boqorka ka ahaa buu aaday gargaar isagoo ka raadinaya wahuwa calaa diinihi markaana calaa diinihi ku sugan wa kaana abu camir araahibi alfaasiq yacni calaa diini heraqle ninka la yidhaha heraqle diintiisa ayuu ku sugnaa wuxuuna ka mid ahaa dadkii nasaarooboo diinta nasaarada qaatay rag badan oo carab ahaa oo nasaaroobay buu ka mid ahaa marka wuxuu u soo qori jiray waraaqa walaalihiisa kalee munaafiqiinta ee reer madiine isagoo halkaa jooga isagoo u ballan qaadaya inuu hiraqle ciidamo iyo maaragtay maxaan ku rahdaa iyo junuud soo wado nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kusoo duuli doona la jirid goyn doono yididiilahaas isagoo maarata maxaan kura u ballanqaadaya ballanqaadyadaasi maarata maxaan kura mar walba usoo qoraya ballanqaadkaasina hadda wuxuu noqday mid shaydaan waa unkada weeye tanaa marka waxay keentay aasaaska masjidkaas in meesha laga dhiso ahdaaf badan isagoo ku salaynaya ahdaaftu wuu ku salaynaya daahirka inuu u muuqdo masjid lagu cibaadaysto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudo ayaa daahirka u ka muuqdaa laakiin baatinkiisa waa daaru xarb waa meel dagaal laga abaabulo fitan laga abaabulo shar laga abaabulo waa maqar waa meel maarata maxaan ku rahdaa cid alle ciddii u soo wafdiso wafdi ugu timaado ninka la yidhaahdaa abucaamir araahib meel maarata maxaan ku raha lagu qariyo macaba ah lagu qariyo maarata maxaan ku raha dhufays u ah u gala u ah waa majmac meel ay isugu yimaadaan cid allaaliya ciddii asaga wuxu uu aaminsan yahay aaminsan oo min almunaafiqiin waalmushrikiin waalkufaar wa kayri daalika wax alla wixii uu aaminsan yahay oo maarata maxaan ku raha cadaawadan islaamka iyo muslimiinta iyo nebiga cid alle cidda aaminsan meelay ku kulanto oo ay ku shirto meel lagu uruuriyo hubka iyo maarata maxaan ku rahdaa wixii lagu dagaalami lahaa ha qasadka aasaaska horta waa sida ayada ah ee ragga masjidkaas isaga loo dhisin maqsuudku marka nebiga ayuu u yimid wuxuu ku yidhi intuusan bixin ka hor rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow waxaan kaa rabaa masjidkaasaan dhisnay waxa weeyaan dadka waayeelada ah duqeyda ah aan tabarta lahayn aan soo gaari karin masaajidkaada ayaan u dhisnay waxaan rabaa inaad ku tukatid isagoo macnaha ka doonaya arrinta ayada inuu ka dhigta wasiilo tadaruj uu ximaayo masjidkiisa lagu ilaaliya nebigii baa ku tukaday haddana sidaa uu afkaartiisii kale ee suntahaydna ka fidiyo isagoo doonaya nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu u ballan qaaday markuu soo noqdo inuu ku tukan doono nabiga markuu marka maraya meesha la yidhaahda waadi alawaan halka ayada markuu maraya baa ilaahay waxyuu kusoo dejiyey soo noqoshadiisii waxaana ilaahay kaga hadlay aayadihii hadda aan soo akhrinay waladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan aayadahaasaa ilahay soo dejiyey subxaana watacaala nabiga marka wuxuu u yeeray nin la yidhahda maalik ibni dukshum iyo nin la yidhahda macni ibni cadiy ama walaalkii caasim ibni cadiy wuxuuna amray inay tagaan oo masjidkaasi dulmiga iyo jawrka iyo xaqdarada iyo baatilka maarata lagu dhisay ayna soo gubaan masjidka dhan inay gubaan dab qabad siiyaan meeshana ay maarata maxaan kura ka tirtiraan saasuu nebiga soo amray iyaguna sidii bay sameeyeen oo amarkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam bay fuliyeen wixii meeshaas isugu yimidna way kala cayriyeen haddaba duruusta ku jirto waxay ku tusinaysaa cadaawada gaalada ama maarata maxaan ku rahda acdaau lislaam islaamka ay u qabaan shakli kastooy leeyihiin ama ha ahaadeen kuwa diin lahaa oo yuhuudi nasaare ah ama ha ahaadeena kuwa wathaniyiin ah hinduuska iyo maarata mushrikiintii iyo yacni buudiyiinta iyo wixii kaloo la midka ama ha ahaadeen kuwa firaqa daalliga ah shiicada atraafta ay ka kooban tahay maarata maxaan ku rahdaa mushrikiinta ee qubuuroleyda ee hadda nagu dhex jiro culummada maarata ummadda iskaga dhigaya ahlu sunna waljamaaca nahay leh waxa weyn cadaawadooda fogaanta ay leedahay ayaa horta laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xiyalka duruqda xiyalka ama wadooyinka xiyalka ay marayaan oo ay u marayaan dadka muslimiinta ah inay maarata maxaan ku raha ku dhex galaan ama maarata maxaan ku raha ku dhex abuurtaan iyo dasiga ay ku dhex samaynayaan ayaa iyaduna laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa in dadka muslimiintu ay mar walba ahaadaan dad digtoon oo xadri qabo inay ahaadaan dad maarata maxaan ku rahdaa aragtidooda hal meel a tahay meelna ka soo wada jeedo inay ahaadaan maxaa yeelay nebiga caleyhi salaatu wasalaam amarka markuu bixiyey labadaa ninna uu amray arrinkaa isaga ah inta kale muslimiinta ahna waa la qabtaa waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka acdaada ilaahi subxaana wa tacaala mar kasta waxay u taagan yihiin oy wakhtigooda ku bixinayaan oy maalkooda ku bixinayaan oy caqligooda ku bixinayaan oo maaragtay maxaan ku raha habeen imaano inay u soo jeedaan fasaad fi lard arlada sidii loo fasaadin lahaa marka la islaaxiyey oo tawxiid ilaahay lagu islaaxiyey shareeco ilaahay lagu islaaxiyey iyo xijaabkii iyo maaragtay maxaan ku raha cibaadada ilaahay subxaana watacaala lagu islaaxiyey inay arlada fasaadiyaan bacda alislaax ayay macnaha u taagan yihiin oo wakhtigooda ku bixinayaan waana shayga waaqic ah oo maanta maaragtay annagu aan arkayna oo aan maaragtay maxaan ku rahdaa indhaha iyaga ay shaahid ku yihiin meel kasta ee xarakadu haysato oo ay degan tahay nabadgelyaa taalla shareeco ilaahay oo lagu oogayaa taallo tacliim baa taallo dad dhowrsan baa jooga wixii fasaad ahaa ama maaragtay xumaan ahaa oo la tirtiray baa yaallo mar alle markay ayagu yimaadaanna xumaanoo dhan baa daahirta dhiigga dadkii muslimiinta wuxuu iska noqdaa raqiis oo layska daadinayaa xabaddaa iska dhacaysa fasaad oo dhan baa imaanaya taana markan waa waxay ka wada siman yihiin oo laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa caradooda iyo cadaawadooda ay mar walba islaamka u qabaan mar kasta oo hadday meel ku fashilmaan meel kale haddana kulamaa maarata maxaan ku raha ay meel ku fashilmaanba meel kale inay haddana ka bixinayaan oy meel kale maarata ka raadinayaan oo aysan u seexanaynin taasaa iyaduna laga qaadanaya dadka muslimiinta marka waa inay ahaadaan dad baraarugsan cadowgoodana dareemi karo waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa wuxuu doonayana garan karo annagu marka mowqifkeena maanta aan taagannahay dadka muslimiinta guud ahaan caalamulislaam oo dhan dadka soomaaliyeed sharqi afriqiya iyo maaragtay maxaan ku rahdaa soomaalida ku nool intaba waxaan leeyahay marka dhulka adinka uu ilaahay idin makan siiyey khayraadka dhulkani uu leeyahay waxa weeyaan ilaahay ciduu siiyey ma laha ciduu ilaahay subxaanahu watacaala ku deeqay ma laha waxa ilaahay uuna siiyey waa inaan aragno waa inaan maaragtay maxaan ku rahdaa ayna deeqaan sheekh maxamed markaan u kurgalno taariikhda islaamka waxaad arkaysaa in jiilashii wanaagsanaa ee naga horreeyey ay meel keliya uga soo wada horjeesteen munaafiqiinta iyo jawaasiista dadka kuwa ugu xigana ay ka bari noqonayeen oo ay la dagaalamayeen maxaa ka mid a tusaalooyinka aan arrinkaas u soo qaadan karno maxayse tahay waxa ay ka baran karto tusaalooyinkaasi bulshada muslimka ah awalan tusaalooyinku waa tiro badan yihiin laakiin haddaan un cabdullaahi ibnu cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul wuxuu ahaa min fudalaa'i asaxaaba cabdullaahi ibnu ubay wiilkiisa weeye lubaabaa la dhihi jiray oo cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul kunyadiisa waxay ahayd abulubaaba nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ku yidhi magaca markaasuu ku yidhi lubaabaa la yidhaahdaa maya cabdullaahi baa tu yidhi maanta wixii ka dambeeya cabdullaahi baa tahay magacan cabdullaahi nabigaa u bixiyey calayhi salaatu wasalaam magaciisa lubaabaa la dhihi jiray wuxuu ahaa nin saxaabi oo faadil ah dagaalkii beder iyo wixii ka dambeeyo dagaaladii oo dhanna wuu ka qayb gala wuxuuna ku shahiiday meesha la yidhaahdaa yowmu lyamaama macrakat lmayamaama ayuu ku shahiiday khilaafadii abubakr sidiiq radia allahu tacaala canhu ayuu ku shahiiday manaaqibtiisa marka duruusta ah oo laga qaadanaya dadka muslimiintuna maaragtay wax ugu filan waxa weeyaan cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul markuu yidhi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal hadalkaa markuu yidhi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi sidii ilaahayba nooga khisooday baa warkii waxaa uu soo gaaray wiilkii waddada madiina laga gelayo marka istaagay ciidankii uu ku socday seefta galka inuu kala baxay oo muslimiintii oo socda uu waddada dhexdeeda istaagay baa aabbihii markuu yimaaduu yiri geli maysid xagga u leexa geli maysid magaaladane ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kaaga idmo oo biamrihii aad ku gasho rajo loogama qabo inaad gasho magaaladan ka noqo magaalada fa huwa alacazu wa anta adaliil soo adigu naftaada kamaad dhigin inaad tahay acazu inaad tahay soo naftaada kamaadan dhigin fa huwa alcaziiz wa anta adaliil geli maysid biamrihii baad ku gelaysaa waa mowqif rujuulo ah iimaani ah kaa waa marka mowqif weeye mowqifka labaad cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu markii uu cabdullaahi ibnu ay ibnu saluul yiri laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illah xataa yanfaduu markuu hadalkan ku hadlay siduu ilaahayba nooga qisooday cumar seeftiisuu galka kala baxay markaasuu yidhi dacnii yaa rasuulallah adriba cunuqa hada almunaafiq munaafiqan aan muqunta ka jira shartiisa oo nagu badatee isidaa taa waa marka mowqif kaloo xayi ah oo asagana na tusinayo hal mowqif dadka muslimiinta inay kaga soo wada jeestaan cadowgooda jawaasiista iyo munaafiqiinta kadaalika qisadii xaatib ibni abi baltaca lafteeda markii warqadaani la akhriyey oo xaatibna la soo joojiyey majlis ummaddana fadhido cumar waa seefta galkiisa kala baxay oo yiri rasuulka ilaah munaafiqan ilaah iyo rasuulkiisuu khiyaanee madaxan ka jaray iddaah macnaha waxaa u muuqday ficilkan ficli jaajusnimo inuu yahay uuna mudan yahay xaatib ibni abi baltaca in lagu dilo riddatanna lagu dilo ayuuma arta u qaatay walowlaa oo nebigu wuu cudur daaray haddaysan ahayna sidaasay ahayn lahayd kadaalika ayaduna waxaa la mid ah qowlka ilaahi subxaanah wa tacaala laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaada allah warasuulah walow kaanuu aabaahum aayaddan waxay inta badan ka hadlaysaa yani walaha cidda leh iyo cidda baraa'ada allebaa macnaha ay ka hadlaysaa aw aayaat alwalaa walbaraa walahaada dadka mu'miniintaa leh baraa'adaadana waxaa leh cid alle ciddii ilaahay ku kufrisa subxaanah wa tacaala idan marka waxa weeyaan walahaada hadday dadka mu'miniinta leeyihiin waxaa imaanaysa maalin aabbahaa uu safkii gaalada ka soo jeeda adna safkii muslimiinta aad ka soo jeedo aw bilcagsi wiilkii uu safka gaalada ka soo jeedo aabbihiina ka soo jeedo safkii maarata maxaan ku rahdaa muslimiinta halkaa marka waxaa lagu cabiraa aayaddan abubakar iyo wiilkiisa cabdiraxmaan oo dagaal isaga hor yimid oo cabdiraxmaanna mushrikiintii la socdo abubakarna muslimiintii hogaaminaya marka saxaabo badan oo labada saf ka soo kala jeestay oo safkii muslimiintana kuwa ku jiraan kuwana dhanka kale ay ku jiraan maxaabiistii beder cumar waa kii yidhi maaragta rasuulka ilaahayow haaulaai saladiidi quraysh aan madax ka jarna nin walbana walaalkii iyo aabbihii iyo maarata in adeerkii u dhiib waa mawaaqiif kulligeed maarata maxaan ku rahdaa ku tusinaysa ciddaad ka bira qaadani iyo maarata maxaan ku rahdaa cidda gargaarkaada leh
sheekh maxamed jawaasiista waxaa lagu tilmaami karaa inay yihiin dubo dul saaran muslimiinta door liito oo xunna ayay mar walibana ka qaadanayeen dhicisaynta qorshayaasha muslimiinta iyo duminta hanaankooda maamul waxaan soo xasuusanaynaa shakhsiyad lagu magacaabo alwasiir ibnu calqami oo ka tirsanaa dowladdii cabaasiyiinta muxuu yahay ninkan sideese ula shaqaynayay tataarkii kusoo duulay bilaadda muslimiinta alwasiir alcalqami iyo khabarkiisa cidda uu yahay wuxuu ahaa horta dowla alcabaasiya xilligaasi alwasiir almudabir shu-uunta dhan ninka markaa maamulaya u ahaa maamulaya u ahaa waa tahay nin laga fadilo wasiirada kale u ahaa wuxuuna joogo markaa ka talinayay ciraaq ardulciraaq kuunyadiisa waa abu daalib waxaana lagu magacaabi jiray maxamed ibnu axmed ibnu cali ibnu abi aalib ibnu maxamed alcalqamiy albaqdaadiy baa la dhihi jiray mu'ayid diinna waa la dhihi jiray inshaa'aad badan iyo maarata luqadda adabka wuu ku fiicnaa laakiin asaaladiisu shiici buu ahaa awalan muskilada jirtaa waxa weeye inaan u malayna qofaan muslim ahayn muslim qofaan muslim ahaynba in muslim loo maleeya ninkan shiici buu ahaa raafid buu ahaa haddana shiicadu mugsoon tahay waa qaybo qoladan hadda raafidada ee iraan ka jirta ee khubasada ah ayuu ka mid ahaa nin wuxuu ahaa jaliid caqiidadiisa ku ah ku adag oo maaragtay maxaan ku rahdaa aan ka nixin buu ahaa khabiithun iyo haddana maaragtay maxaan ku rahdaa dadka muslimiinta ahlu sunnaha ahna xumaan qalbiga ugu hayo ayuu ahaa khabiithan ayuu ahaa sayi almadiya nin daahiyo oo cabqari ahoo haddana maskax badanna wuu ahaa wa kaana mash'uuman nin ahlu shar ahoo maarata maxaan ku dhahdaa la sharaysto ayuu ahaa mash'uumun calaa nafsihi naf ahaantiisaba asawa isa sharaysan jiray haddana waa mash'uumun calaa ahli baqdaad ree ahlu baqdaadna ninay sharaystaan oo aysan jeclayn ayuu ahaa saan hore u sheegnayna waa radii almadiya qalbi xun oo maarata maxaan ku muctaqad xun oo dadka muslimiinta islaamkaba xumaan yani maarata maxaan ku rahdaa ka aaminsan kana rumaysan buu ahaa ma ahayn wasiiru sidqin walaa mardiyin mid maarata maxaan ku raha wasiir daacad ahoo maarata maxaan ku raha run ka warram ma ahayn mid laga raali yahayna ma ahayn dariiqadiisa iyo waddada uu haya midna maarata maxaan ku raha ma ahayn taasaa marka waxay keentay inuu ahaado cadowga ilaahay inuu ugu kaalmeeyo muslimiinta la dagaalankeeda cawnan inuu u ahaada oo muslimiinta sidii loola dagaalami lahaa ninkii hoolaag la dhihi jiray ee tataarka hogaaminayay ciidamadiisii watay ayuu maarata maanka hor adaa wuxuu u noqday muciin fii suquudi baqhdaad magaalada baqhdaad in la qabsado in la qabsado ku kaalmeeyey oo ugu kaalmeeyey majaazir badan oo dhacday oo dil badan oo meesha ka dhacay madbaxo badan oo meesha ka dhacday oo rag iyo dumar iyo caruur inta ka dhexaysa culammoyi waayeel cid walba leh in maarata maxaan ku rahdaa lagu baabi'iyo mas-uuliyaddeeda isagaa iska lahaa sida maantaba yani maarata maxaan ku rahdaa nimanka riddada ah ee qiyaadaadka ah laga soo bilaabo cabdullaahi yuusuf ilaa xasan gurguurtoo hadda joogo ay dariiqaasi ugu sugan yihiin baa maarata maxaan ku raha ninkaas uu sidaas ahaa bal ee maarata maxaan ku raha kutubta islaamka maarata maxaan ku rahdaa webiga dajla baa kulligeed lagu wada guray ilaa hanqaas webiga uu ka noqdo iska bedelay acmaashii uu sameeyey khabiidka ahayd taasaa ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahaa wuxuu amar ku bixiyey oo hoolaaka iyo ciidamadiisii uu maarata maxaan ku raha kala shaqeeyey inaan masaajida wax khudab ah ummadda cadowgeeda inay iska dhicisa wax ku saabsan ama ilaahay tadkiirkiisaba ah inaan laga jeedin bal eh inaan masaajida lagu tukanin jamaacaad iyo jumca midna inaan lagu tukanin ayuu macnaha maarata maxaan ku raha ka shaqeeyey waxaa kale uu ka shaqeeyey in loo dhiso madraso shiici ah oo maarata maxaan ku rahdaa afkaartiisii iyo sumuumtiisii uu ka fidiyo laakiin intiba ilaahay subxaanah wa tacaala midda hore ma ahane inta dambe ilaahay uma hergelinin oo ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu taysiiriyey bisacyi saalixiin in maarata maxaan ku rahdaa masaajidii iyo madaaristii iyo khayrkii meelihii uu ka socday la furo masaajidii jamacaadkii iyo jumcii in lagu tukado isagana madrasadiisii inaan maarata maxaan ku raha loo dhisin bal ee bilcagsi daalika in la ihaaneeyo oo la dulleeya ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaray waxuu ahaaday marka bacda alciza nin maarata maxaan ku raha daliil ah wa saara daliilan cinda tataar tataarka agtiisa wuxuu ahaaday nin daliil yani waman yuhin illahu fama lahu min mukrimin bacda an kaana casiizan raggii maarata maxaan ku raha dowla alcabaasiya ka talinayay markuu agtooda casiiz ka ahaa waxaa ilaahay qadaray inuu noqdo daliil ninaan macnaha waxba qiimo a lahayn intaa waxaa kaga sii daran waxaa la saaray dameer maarata birdown waxa weeyaan maarata waa iska dhal dameer iyo faras baa la yihahdaa baa la yihahdaa birdown baa la saara gabar baa marka maarata aragtay markaasaa waata haakada ma sidaasaa dowla alcabaasiya ku hayd yaa wasiir dowla alcabaasiya ma saasaad ku markaasa waxay kusii noqotay dhimbila cadaab ah ilaa markii dambe gurigiisa uu fariistay oo ilaahay ku halaagay subxaana wa tacaala waa tahay casrigan aynu nool nahay sheekhana waxaa tajaarubta lagu ogaaday in cadowga uu raadsado si gaar ahna u beegsado dadka macaasida iyo xumaha ku aafaysan allah naga badbaadiye iyo dadka hadiyo goor khilaaf jooga ah kana shaqaynaya kala goynta safka muslimiinta taasoo laftigeed dunuubta iyo macaasida ka mid ah fikir ahaantaada maxaad isleedahay sheekhana cadowga way ku doorteen dadkaas macaasida horta iyadaa wasiilo ah in ay ku gaarsiiso meelo aan ciribteeda la mahadin culammadan hore waa kuwii u yidhi almacaasi bariid alkufr macaasidu waxay u tahay sanduuq ama meel wax lagu rito u tahay maarata maxaan ku rahdaa gaalnimada amaba xanuunka uu u keeno geeri uu u keeno baa markaa marka macaasidu haddii aan laga toobad keenin oon ilaahi subxaanah wa tacaala looga soo noqon oo aan maarata maxaan ku rahdaa caaqiba xumada ay leedahay aan macnaha maarata laga waantoomin waxay keenaysaa inuu qofka maarata maxaan ku rahdaa gaalnimadii uu markaa u galo taa marka macnaheedu ma aha in dembiga sidiisa uu u yahay gaalnimo uu u yahay waa macsi waxaan shirki ka ahayn iyo acmaal gaar ahoo haddee qaarba hadda aan soo marnay oo qofka iimaankiisii tawxiidkiisii burinaya aanan ahayn waxa weeyaan maarata maxaan ku raha macaasidu waa shay iska macsi ah laakiin u baahan in laga toobad keeno qofkana waciid ilaahi subxaanah wa tacaala hoostiisa u ahaanay idan dadkan marka ahlulmacaasida ah asbaabaha keenaya in ay gaaladu mar walba ay adeegsadaan waxaa keenaya waa iimaankooda oo tabar daran dacfu iimaanihim iimaankoodii baan yaqiin ahayn ay ilaahay ka rumaysan yihiin ama aakhira ay ka rumaysan yihiin qofka hadduu ilaahay rumaysan yahay cadamada ilaahay weynada ilaahay uu rumaysan yahay ilaahay ballanqaadkiisa uu rumaysan yahay ilaahay subxaanahu watacaala yacni uu ictimaadayo tala saaranayo waxa weeyaan kuma dhaceen macaasida noocaan ayada ah haddii aakhira uu rumaysan yahay iyo aakhira waxaa ka jira iyo ilaahay subxaanah watacaala ciqaabtiisa iyo qabriga waxaa ka jira hadduu rumaysanaan lahaa macaasidan qofka kuma dhiiradeen mar haddii ay markaa ay keentay inuu macaasidii ku dhiirado waxaa fudud in jawaasnimadina uu markaa maarata maxaanku rahdaa ay u sahlanaata taa waa sabab sababka labaad waxa weeyaan dacfiga yaqiin ahaaneed ee kalimatu laa ilaaha ila allah qofkan waxaa qalbigiisa yaqiin ka maqan laa ilaaha ila allah maxabatu laa ilaaha ila allah yacni yaqiinta uu u qabo laa ilaaha ila allahu iyo waxay amri waxay ka reebay baa dacfi kaga jiraa waxaa maaragtay dacfi kaga jiraa yacni waxa weya ballanqaadka ilaahay subxaanahu watacaala baa dacfi kaga jiraa taa marka haddii ay meesha ka maqan tahay waxaa iska sahlanaanaya cadowgaada in maaragtay wixii uu doonana uu kugu rito ama uu maaragtay kugu cabaysto baa imaanaysa waxaa kaloo ka mid ah kadaratu macaasiyihim macaasida tirada badan macaasida kulama ay badataaba waxaa lagu miithaaliyaa qalbigu waa muraayad qalbigu waa muraayad muraayaddu haddii marka aad shallaysanayso inaad soo qubaysato soo saliidaysata aad timaha shallaynaysa fanfaniinka ku dhacaya marka ku dhacaan haddaan laga sifaynin markiiba oon laga tirtirin oo aan wix ayagaa laga suhulinin maxaa imaanaya waxaa imaanaya maarata maxaan ku rahdaa waxaa ayaga inay isdulfuulaan isdulfuulaan isdulfuulaan markii dambe waxaad gaaraysaa xaalad muraayadii inaad isku aragta aad rabtay inaadan isku arkin ayaa imaanaysa marka iimaanku waa kadalika saasoo kale weeye macaasidu waa sidaasoo kaleeta marka koobaad waa dhibac waa dhibac waa dhibac dhibcihii way badanayaan ilaa markii dambe uu noqdo karaan kallaa barraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun markii dambe qalbigu kulligii baa madoobaanaya waxaa marka dhimanaya nuurkii iyo iftiinkii iyo iimaankii iyo yaqiintii iyo ilaahay diinkiisii iyo maarata maxaan ku rahdaa ilaahay iyo aakhire iyo wixii ku saabsanaa aad arki lahayd oo dhan waa kaa baaba'ayaan taa marka waxaa ay sahlaysaa inaad haddana u noqotid yacni fariisa cadowgaadii meel uu kaa ugaarto waxaa kaloo ka mid ah jacaylkooda adduunyadu xubuhum bidunya wa mayluhum ilayha adduunyada jacaylkeeda xaggeeda u iilashadeeda yacni maarata maxaan ku rahdaa wuxuu keenayaa in haddana cadowgaada uu kaa helo meel uu kaa soo galo nin adduunyo doonaya mar haddaad tahay adduunyaa laguu ballanqaaday adduunyadaasi nooc ay tahayba ama mid maadi ha noqoto ama mid jaah ha noqoto adigu waa lagu daraasayn adduunyadan aad jeceshahay nooca aad jeceshahay adduunyadana unbaa laguu ballanqaaday ha laguu fuliyo ama yaan laguu fulin taana marka waa dariiqo kale oo ay ka raadsadaan dadka ayaga ay ma u raadsanayaanba waxaa kaloo ka mid ah istibdaaluhum bidunya bilaakhira yacni waxa weya dadkan inta badan diintoodii bay inay iibiyeen oo aakhiradoodii iibiyeen bay adduunyo ku bedesheen qofka mar hadduu diinkiisiiba gaday oo aakhiradiisii gaday oo maaragtay maxaan ku raha iska becgeeyey adduunyadii uu doonay uu raadsaday waxa weyaan maarata maxaan ku rahdaa in laga soo galo oo madkhal ay noqoto waa wax sahlaya oo u fudud weeye waana meelaha laga soo gala meelaha iyada weeye waxaa kaloo ka mid ah qilatu diyaanatihim in badanoo dadka ka mid ah diyaanadooda yarideeda baa xawaamisha ku xambaaraya ah oo qofka diinta uu sheeganayaba waa ka marti diintiiba waa ka marti oo wax weyn maba garanayaba maxay kaa reebtay maxayse kuu ogolaatay ma yaqaano mar haddii uusan marka diintiisii garanaynin waxaa fudud in cadowguna uu asaga diinti kaga sheekeeyo oo shiikhu u noqdo taasaa macnaha ka imaanaysa amaba ma ahane diintii waa yaqaanaa laakiin khawf khawf maarata maxaan ku raha lidunyaahu cabsi uu adduunyadiisii u cabsanaya ama naftiisii maarata maxaan ku rahdaa yani maarata maxaan ku rahdaa uu la baqayo baaba xaamilka inuu jaajus noqdo ku xambaaraysa ah kadaalika waxaa kaloo ka mid ah cuquushooda yar dacfu cuquulihi in badanoo ka mid ah caqli daraa haysata war waxaa ilaahay ku siiyey cadowgaada waxa uu rabo bal arag maxaa keenay masaafo intaa leeg muxuu u soo jaray isku dal ma nihin isku dhaqan ma nihin isku mabda ma nihin isku kalaymad ma nihin ninkan intaan muxuu soo doonaya maxaa keenay waxa uu raadinaya maxay yihiin isagiibaa caddaysanaya diintaada inuu kaa saaruu rabaa akhlaaqdaada inuu baabi'iyuu rabaa dhaqankaada iyo caadaadkaada inuu baabi'iyuu rabaa khayraadka dhulkaada inuu asaga la baxuu rabaa inaad adigu marti ka ahaato maarata maxaanku rahdaa faqiir ahaatuu rabaa adigu marka inaad garatid waxaa intaa uu cadowgaada gartay waxa weeyaan wixii keeni lahaa baa maqan marka dacfu cuquulihim oo maarata maxaanku rahdaa ku jiro oo in ayaga wax loo qabanayo cadowgiina uu ku shaqaysanaya baa jawaasisnimada u keenaysaa waxaa kaloo ka mid a la dhihi karayaa jacaylkooda shahwaadka adduunyada xubuhum bishahwaat adunyaa iyo fasaadka ay jecel yihiin ayaa macnaha xaamil ku ah oo ku xambaaraya yacnii qofka inuu qashin daaqo haweeney ka daba wareego nin nin fuula ka daba wareego xumaan un macsi ka daba wareego fasaadka xumida uu ka daba wareego oo safaahada ah waa cawaamisha keenaysa in cadowgu uu fariiso ka dhigta dariiq uu maarata maxaan kula ku adeegto inuu ka dhigto oo waxyaalaha keenay intaasi waa inaha aan hadda ka xasuusto wajazaakum allah khayr sida marar badan een ku sheegeen mujaahidiinta isdaaraadkooda een wuxuu cadowgu isku dayaa hadya goor in uu tajniidiyo bulshada qeybaheeda kala duwan een isagoo weliba aad uga faa'iideysanaya een dadka intooda nugul een sida caruurta dhalinyarada iyo haweenka maxay tahay sheekhana fariintaada ku socota waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka ah bulshada muslimka ah awalan waxaan leeyahay waalidiinta marka koowaad caruurtan ilaahi subxaanahu watacaala mas-uuliyaddooda adinku korka alla idinka saara tacliintooda oo ilaahay diinkiisa in la bara ah qofka diinka ilaahay in la baro oo ilaahay diinkiisa subxaanahu watacaala uu barto waa wasiilo keenaysa qofka hadhow inuusan fasahdin ama inuu ogaado cadowgiisa cidda cadowga u ah iyo cidda xabiibka u ah inuu kala ogaado tacliimta fasaadsanna waxay sabab u noqonaysaa in qofku tacliintii cadowgiisa uu wax u arko tacliintii islaamkana u arko mid liidata uu arko idan marka koowaad waxaan leeyahay waalidiinta wax dhalay ummaddu aad dhasheen ood mas-uulka ka tihiin ha ahaado shayga koowaad oo hamigiinna iyo maarata maxaan ku rahdaa taargetkiina ah inaad caruurtiina bartaan diinta ilaahi subxaanahu watacaala kitaabka ilahi say ku xifdin lahaayeen macaanidiisa ay ku baran lahaayeen sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay ku baran lahaayeen ay macaanideeda ku baran lahaayeen taasaa waxay keenaysaa inay kala bartaan waddadaas toosan iyo waddada qalloocan xaqa iyo baadilka inay ku kala gartaan haddii aadan yeelin ee tacliintii fasaadka ahayd ee maarata maxaan kula yuneska aad caruurta bartaan hadda waxa kuu imaanayo kuu dhalanaya waa kuwaa maanta murdatiinta noqdo waa kuwaa maanta maarata maxaan ku rahdaa shariica ilaah layskuma xukumi kara leh waa kuwale maanta qur'aan ilaahay waxa weyan wakti baa loogu talagalay waktigii waa dhammaaday waktigii u lahaa waa tegey kuwale weeye marka fasaadkaasi adaa ugu kaalmeeyey xumaantaa adaa ugu kaalmeeyey ilmahaasi inuu gaalooba inuu ridooba tacliinta faasidka uu qaato adaa maalkaada ku bixiyey caqligaada ku bixiyey wakhtigaada ku bixiyey dembigii uu la yimaadana adigana qayb baad ku leedahay taa waa wixii waalidiinta kaga aadan caruurta ay dhaleen dumarku waxaan leeyahay ilaahay subxaanah wa tacaala asagaa idin abuuray huwa khaaliqukum rabbi asagaa idin abuuray asagaana idinkaga aqoonis badan yacni xuquuqda aad leedihiin ood xaq u leedihiin waana midda ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa in badan oo kaga hadlay sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam lagaga hadlay waxa aad mudan tihiinoo cizada iyo sharafta iyo karaamada ah oo ilaahay idin amrayo oo inaad guryaha ku sugnaataan ah oo inaad maarata maxaan ku rahdaa jirkiinna asturtaan ah oo inaad caruurta soo saartaan jiilasha ummadaha hogaaminaya ah tarbiyada noocaas ah waxa weyan maarata ilaahay idin amraya waa waxa sharaftiina iyo karaamadiina cizadiina ah suuqgeynta laydin suuqgeeyo oo lidinka dhiga maarata badeeca banaanka taallo cawradiina iyo jirkiina iyo maarata maxaan ku rahdaa wax alla wixii hala asturo layirina waa midda keentay suwar kaloo bashaca oo fool xunoon la cabiri karin ama maarata maxaan ku rahdaa cudurro badan iyo wax badan oo maarata aanan aqoon jirin in maarata maxaan ku rahda ay faafaan idan gabdhuhu waxaan leeyahay khayrka iyo wanaagga wuxuu idinkugu jiraa allihii khaaliqiini ahaa wuxuu idiin gartay oo idiin doortay ee waxa gaala ay idinkugu yeerayso oo qoondada shaydaana ma ah qoondada aad raadinaysaan oo gaala idinkugu yeerayso waa qoonto shaydaan shaydaanna idinma yaboohaya ilaa waxaan maaragtay quruur ahayn maahane wax kale idinkuguma yaboohaya wixii ilaahay idinkugu yaboohaya qaata oo ku raali noqdo gabdhuhu saasaan leeyaha iyaguna maaragtay aan maaragtay maxaan ku rahdaa farintayda ugu gudbinaya akhiiran waxaan leeyahay dadka guud ahaan waxaan leeyahay muslimiinta ah war cadowgan ilaahay subxaana wa tacaala aan u midowno cadowgan ilaahay subxaana wa tacaala aan u midowno aan iska kicinno aan ma artay maxaan ku rahaa dalka ka difaacanno diinka ilaahay subxaana wa tacaala hana deeqo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala hana deeqo aan ma artay maxaan ku rahaa dhulka ilaahay khayraadka uu noo geliyey aan soo saaranno annagoo wada midaysan wax kaasoo ma artay gaala wax walban waana tustay damiir kastay wax nagu tusisay war ma goormaan wacdoomaynaa oon waansa qaadanaynaa oon ma artay maxaan ku rahdaa isbedelaynaa waxaan dhihi lahaa marka taa iyada ahna si guunahdaan dadka muslimiinta ah inay uga waansoomaan afcaasha socoto tafaruqa socdo kala tega socdo burburka socdo annagaa sabab u ah cadowga ilaahay subxaanah wa tacala waxba yaanan ku eedin in aan ma artay maxaan ku rahaa arrintaa iyada ka waantoonno taasaan iyaduna aan dhihi lahaa wajazaakum allah khayr waa tahay ugu dambeyntii marar kala duwan ayaa baaq loo diray jawaasiista sheekh maxamed oo inta badan hoggaanka mujaahidiinta kelimaadkooda way ku soo hadal qaadaan maxay tahay fariintaada ku socota jawaasiista weli ku hoolan ficilkani gaalnimada ah ee cadowga loogu gudbinayo cawraadka muslimiinta qaybna looga qaadanayo dhibaataynta dadka uu dhiigooda allah macsuumka ka dhigay ee muslimiinta ah awalan waxaan leeyahay ilaahay u toobad keeno subxaana wa tacaala jawaasiistaas waxaan leeyahay dunuubta aad ku dhacdeen waxa weeyaan waa dunuub ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisii looga baxayo waa dunuub qofka uu diinkiisii iyo maartay maxaan ku raha dadnimadiisii iyo ahaanshadiisii wuxuu ahaan lahaa uu kaga baxayo weeye awalan waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena alla subxaana wa tacaala waa alla yakfir dunuub haddii loo toobad keena alla waa alla dunuubta dhaafo waa alla raxiim ah waa alla maartay maxaan ku raha raxmad badan ah horta ilaahay u toobad keena subxaana wa tacaala intaysan gacanta mujaahidiinta idin soo gaarin ciddii toobad keento ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keento oo toobad saxa laga helana in ilaahay subxaana wa tacaala toobadiisa aqbalaya lagana aqbalayo ceebihiisa iyo daldalooladiisana loo asturayo taa waa midda koowaad midda labaad waxa aad jaajuusayso ee la laynayo ee la burburinayo ee maartay maxaan ku raha la dhibaataynaya waa hooyada waa carruurtaa dhashay waa kuwii kula dhashay waa aabbihii ku dhalay waa walaasha waa seedigaa waa dad kugu heeran adiga dadka laguu adeegsanaya in la laayo la baabi'iyo la tirtiro waa dad adiga kugu heeran oo aadan sinaba uga bixinin sinaba aadan uga bixinaynin waxa weeye marka dhibaatada aad geysanaysaa waxay noqonaysaa laba qaybood midi waxa weeyaan waa dunuub guud oo maaragtay maxaan ku rahdaa dhiig la daadiyo qof muslim ah adduunyadanoo dhan oo la tirtiro la baabi'iyo ilaahay waa kala fududahay qof mu'min ah in la dilo dadka marka abriyada ee la laynayo eed adigu mas-uuliyaddeeda qaaday waxa weeyaan maaragtay maxaan ku rahdaa aakhiro waa mid ku hortaallo adiga dhabarkaada macnaha saaran saa daraaddeed inaad ilaahay uga toobad keentaan ayaan idinkugu baaqayaa tan saddexaad dalka adaa leh dadkana adaa leh nin soo duulay ma laha gaalka wuxuu doonayo soo duulay adiga maxaa kuu diidey inaad maaragtay maxaan ku rahda la soo baxdid adiga maxaa kuu diiday inaad wax ka ahaato adigu maxaa kuu diiday inaad maamulatid soo ma aadan arkin dowlad gaalo ah iyo mid islaam ah midna inaan lagu oggolayn soo ma aadan arkin nabadgelyo meelay ka jirtaa inaan la oggolayn meelay nabadgelyo ka jirto oo aan dhiig ku daadanaynin gaala inay arki la'dahay oo arrintaa iyaga ay dhibaysa soomaadan arkin maxaa kuu diiday inaad adigu dalka u talisid inaad adigu dalka maamushid inaad adigu khayraadkiisa la soo baxdid maxaa kuu diiday oo cadowga ilaahi subxaanah wa tacaala aad ugu gacan gelinaysaa jaasuusnimada ilaa waa sidaas ayad ah waa midda ugu liidato ugu maartay maxaan kula ugu hoosaysaa dadkaas jawaasiista ah waxaan leeyahay gacmaha mujaahidiinta intaysan idin soo gaarin ilaahi subxaanah wa tacala u toobad keeno waa hagaag intaas ayaan ku hakinaynaa barnaamijkeenii andalus bodkasti oo uu marti inoogu ahaa maanta sheekheenna sheekh maxamed bishaar islamarkaana aan uga hadalnay dhibaatada jawaasiista intaa mid lamida barnaamij caynkanoo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد